bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin fayla meelabaysu rogdan ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isan ku bartan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimaha khamiisa u taarigdee kee danta labaataiyo toddobada bililyaha lamada kun iyo tomi sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada akhyar ayaan siinkahay barnaamijka wale baa ku mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo uusu qayb galay lix iyo labaatanka juun iyo waliba uusu sheegay inayo diyaarigayeen wadahadalka soomaaliya iyo somalilan barnaamijka siinkaani dhugusyaala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada waliba ku mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigareen iyo ku qayb galay lix iyo labaatanka juun oo suwiin kuusii gudaha magaalada tanbaydhabo barnaamijkaas gudbi doon dhugusyaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali khayr ayaa waliba usiina khudbaduusan jeedaya shacabka ku nool magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug xilaa xalay magaalada saylig hoose lix iyo labaatanka juun barnaamijkaasi gudbi doona dhugusyaala madiinaga maamulka galmudug axmed ducaale geele haaf ayaa waliba deegaanka godinle wasaa ku dhowaayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali khayre walibana yoon sii dareeran magaalada cadaada ee xarunta maamulka galmudug haddaba inta ku dambayta xiisaddan dhahaytay maamulka galmudug iyo saasoo kale dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka siinkaaya kheyray qodobadahaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ownimada siinkaaya barnaamijka ku waliba saare waan siina diraysi doonaa kheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-tiirta waliba maamul doona saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal markale waliba wada singalaha hamiin fayla idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nardareeta waliba wada singalaha hamiin fayla barnaamijka waliba saare waa siina dareysii doone anoo cabdirashiid rashka boy dhegeystayaal ku bilownay dhegeystayaal xalay waliba munaasabado shala duwan iyo ku dhiyana gudaha dalka soomaaliya taasi oo la kuwiinayay lix iyo labaatankii juun walibana magaalada baydhabo iyo kumid haytay meelo suwiinlanka dabaaldegay munaasabadaasi maalmaha xorriyadda haddaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna mayi ayaa ku qayb galay munaasabadaasi oo si weyn la kuwinayay lix iyo labaatanka juun iyo oona khudbado kala duwan oo dhiniyo badan taabadaaswaan iyo ku hadaleen waxyaabihii dalku hamariyo saasoo kale xilliga dalrooga sida uu seeyay dalka
laakiin intii ku filnayd waa laga sheekeeyey waxaan filaya waxayna u baahan tahay taariikhdeen laga sheekeeyo xawinkan iyo xornimadan iyo dowladnimada waxaa loo soo maray dhibaato badan dad badan oo soomaaliyada aan u soo maray waxa ujeedada ugu weyn oo la raadinayana waxay ahayd inay soomaali oo xor ah calan ay leedahayna haysato ay noolaato runtii habeenkii caawo kala ahayd way naga xadaarad badan yihiin dadka waqooyi farxadana way naga badnaaysaa haddaan u dansanahayn uga dansanayn waxay diyaar u ahayn ayagoo faraxsan yaa waxaa jirtay ilaa iyo kow biluuliya laga gaarayay dadkii taariikhdaas joogada ka sheekeynayay waxumaysan cunin ayagoo calanka wadayna soomaaliya keeneen ee xamar keeneen markay keeneenna wuxuu ahaa kow biluuliya waa maalintii ay midooday labadii soomaaliyeed yay ahayd runtii maalin sharaf badan weeye mid badan baa loo soo maray calanka inaan xusno oo taariikhdiisa aan wax ka sheegno iyo xornimadii la soo gaaray weeye maanta marxaladda la marayana waa arkaysaanoo waxaa la joogaa soomaaliya xitaa in calankii la garan waayo oo siduu u ekaa calankii rasmiga ahaa qof garta la waayo oo la maraayo mara kastoo guduudan in la yidhaah waa calankii mara kastoo saanad maaha calanka rasmiga ah oo la sheegay kan waa iyo calankii la saaray ahaa marka waxaan leeyahay xilligii waxaa soo dhow calansaarkii hambalyo nin kastoo soomaaliya waa u hambaleynaynaa gooni ahaan waxaan ugu hambaleynayaa gobollada waqooyi annaga reer koonfur galbeeda mas-uuliyadda laga saaran calanka waxaa waaye inaan calanka annaga soo celino sida generaalka uu sheegaya taariikhda dheerado ka sheekeeyey waxaa umalihna in maanta goobo kale oo koonfur galbeed ay leedahay calanka lagu ka taagnaado calanka soomaaliya inuu taagnaadaan rabnaa kan koonfur galbeedna uu ka rabtaagnaaday calanka aan rabna kaasoo haddii ilaaha yidhaaho aannaynaan saarno aad iyo aada u mahadsantihiin waxaa la joogaa xilligii calansaarkii kuwii soomaaliyoo dhan hambalyo gobollada waqooyi hambalyo reer koonfur galbeed hambalyo xornimadan ilaahay tii lagu liibaan allaha ka dhigo
zaynab Kow.
inta kukoytimay daarudawa hosbitaal numay dairarina danjeed darudawa hospital kusumay darudawa hospital leyli leemay foola isbitaal daawo nyaadhuwa may way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilan togow i edhiirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dictor maxamed abshiraa meelig diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamaykai dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry iyo kansheybaarka c b c a meelig diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanku warsaya ku guda jirnaa waliba hooda sinkilaha miin faylan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waliba usiina ku qayb galay munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo lagu qabadayay magaalada muqdisho walibana munaasabadaasi ku qayb galaya wasiiro xildhibaanada iyo sasoo kala qaybo shira duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho madiine farmaajo oo khudbadaha uu santo badan usuu ku hadalay ee waxyaabaha dalka mari walibana saasoo kale use sheegay inay soomaaliya hadda diyaarinata inay ku qayb qaadatay wadahadalka inta badan lafada inay dhex mara maamulka somalilan iyo saasoo kale soomaaliya koreynta waliba meelisay munaasabada sanad guurada ee konton iyo sagaalaad ee ku wareegtay maalintii xorriyadda gobolada waqooyi ee dalka iyo waliba hambali ee gudoomiyaha gobolka banaadir waana doqa magaalada muqdisho injineer ilisow koreynta waliba meelisay ku hadalay madiine farmaajo sharafta leh dalaha shacabka iyo aqalka sare ee diblomaasiyiintana la joogo oo safiirka turkiga aan walaalaha nahay dhammaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo shacabka ciidamada iyo bahda saxaafadaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne halkan aan joogno official governo konton iyo sagaal sano ka hor ayay ahayd markii calanka soomaaliyeed laga taagay lix iyo labaatanka juun waa maalin taariikh aad u weyn u leh ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in sidaan loo weyneeyo loo xusana waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo guddiga qabanqaabada heer wasiir iyo guddiga qabanqaabada heer gobolka banaadirba iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo runtii diyaargarowgan aad u jeedo mudane madaxweyne suran yahay mudane madaxweyne dadaalkaas wuxuu ku yimid waxay tahay muddo laba sana iyo bar februaari wixii ka dambeeyey ummadda soomaaliyeed inay heleen madaxweynahooda shacabka madaxweyne daacadda madaxweyne dowladnimada iyo shacabka dhiirigelintiisa aad ugu weyn tahay taasna aan ka dareemayno diirada iyo wadaninimada soo laabatay oo aan rabno inay halkaas kasii xoogoodo oo aan rajaynayno shacabka soomaaliyeed oo mar walba u taagan in intaas kasii dardargeliyaan kana sii wadaan mudane madaxweyne waxaad aragtay dhankii wacyigelinta oad arkaysay in sidii berisamaadkii ay caasimadan ku soo laabanayso oo wacyigelintii baabuurtii mikrofoonada ku xidhnaa iyo warbaahinta oo runtii aan iyagana raba inaan si gaar uga mahadceliyo mudane madaxweyne sida ay isbuuca xorriyadda aadka ugu weyneeyeen ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan caalamka iyo gudahaba u tuseen Een, xafladan halkan ka socota mudane madaxweyne waxaa iyadana sidoo kale ee, live ugu jira tviyada soomaaliyeed oo caalamkao dhan laga daawanayo rajaynaynana in ay dadkii ku soo celiso taariikhda iyo soomaalinimada sida ay ahayd waxaa kaloo farxada in caawa jaamac yare iyo ismaaciil axmed ismaaciil iyo jaamac kalluun iyo jangeli oo hadda dhallinyarada cuslaata lagu soo daray dhammaantoodna halkan taariikhdii ay si qurux badan noogu soo bandhigeen iyadoo wasiir beyle tixdiisana ay ahayd mid runtii aan la hilmaami karin mudane madaxweyne waxaa ujeedaa shacab runtii eh, diyaarsan waxaad ujeedaa shacab diyaar u ah in kontan iyo sagaal sano ka hor ay xasuustaan waxaan kaloo iyadana rajaynaynaa sida la sheegay in walaalaheen waqooyi oo runtii kontan iyo sagaal sano ka hor si eh, wadaninimo ku jirto soomaalinimo ku jirto kalgacal ku jiro u gartay inay muhiim u tahay lix ilaa tanka juun inay eh, calankii laga taago hargeysa kadibna kowdii juulaay halkan soomaalidii lagu mideeyo islamarkaana soomaali midaysan ay hore u socdaan waagaas awowayaashii reer waqooyiga waxay ahayn dad aragti dheer leh u jeeday soomaalinimo u jeeday in midnimada iyo wadajirku uu yahay wax wanaagsan maantana aan rabno awowayaashaas iyo aragtidooda dheereed inaan marnaba la hiloobin la sii wado waxaa kaloo ujeeday caawa mudane madaxweyne ee, nimcaan hilaac xidigaha hargeysan inay caawa halkan nala joogeen oo runtii oo een, muujinayso dhallinyarada meel kastay joogaan ama hargeysa ha joogaan ama muqdisho ama boosaaso ama baydhabo ama kismaayo ama wadanka da- dhinaca caalamka inay mar walba diyaar u yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirkeeda caawa kalena ay tahay habeen aad iyo aad farxad u ah waxaan ognahay in khudbaddii madaxweynaha ay naga dambayso oo aan rajaynayno iyo calansaarkiiba mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan hortaada uga mahadceliyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka caasimadda mar walba diyaar u ah midnimada wadajirka ummadda soomaaliyeed aad iyo aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee baarlamaanka sharafa leh gudoomiyaha gobolka banaadir taliyayaasha ciidanka qalabka sida iyo saraakiisha sasare diblomaasiyiinta nagala soo qayb gashay oo uu ugu horeeyo safiirka ee dalka turkiyan saaxiibaha nahay awaalaha nahay waxaalwadeenada gobolka banaadir marti sharafta kale oo ka soo qayb gashay oo aan halkan ka arko ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore cusmaan kalluun jaamac yare iyo jamaal axmed ismaaciil hobolada waa beri oo ah hooyada fanka baaya saxaafadda guud ahaan shacabka la daawanaya iyo kuwa halkan jooga guud ahaan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahad leh oo caawa suurtageliyey inaan halkan isugu imaanno waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada xafladan weyn waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka soo qayb galay munaasabadan weyn oon u dabaaldegayno kii juun waa konton iyo sagaal guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo dhul soomaaliyeed oo hora calan soomaaliyeed uu ka dabado oo laga taago waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga mari dhaliyey oo allaha u naxariistee cabdulaahi suldaan jimcadde oo kayraysan ereyadiisii wadaniyadda ku dheehnayd taariikhdana gashaduu ku yidhi sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana sii kana saar
dhalinyarada soomaaliyeed goobtii ugu horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada hargeysa taasoo qof walba oo soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay halgankii halgankii gumaysidiidka iyo soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilowday gobolada waqooyi inkastoo gobolada koonfureed naftigoodu ay aad uga dagaalantay yaaniga waxaa hogaaminaya dhaqdhaqaaqaas waqooyi ka bilowday allah u naxariistay sayid maxamed cabdulla xasan halgankaas gumaysidiidka ah waxaa halkaas ka sii waday ururkii swl ay hogaaminayeen saddex iyo tobankii dhalinyaro oo noqday kacdoonkii wada gaaray soomaali oo dhan sidoo kale halgankii gobolnimadoonka soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ee ingiriisku gumaysan jiray waxaa ka kacay oo hor kacayay ururo la yidhaahdo national united front united somali party iyo somali national league soomaalida waqooyi waxay ahaayeen kuwii ka diiday taladii gumaysiga ingiriiska inaysan la midoobin inaysan la midoobin koonfurta soomaaliyeed ayna diideen inay gooni u istaagaan oy soomaali la lahaadaan dowlad dowlad qura waxay ahaayeen kuwii awoodoodu iyo halabuurkooda u isticmaalay baahinta iyo faafinta dareenka wadan wadaniyadda soomaali oo qura soomaali oo qabli soomaali oo kuwada nool hal dowlad iyo hal calam waxaa xubsi mudan in suugaantii soomaalinimada iyo wadaniyadda abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeda gobolada waqooyi abwaanadaasi waxay waxay ku reebeen ummadda soomaaliyeed dareen wadaniyad iyo wadan jaceyl iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka soomaaliyeed quluubtooda waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyey hankii iyo himiladii ummadda soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolnimadoonka la ahaa nasib darro duruufahaas soomaali oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan bacdina aan kala qaybsanaanay haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolnimadoonka iyo wadaniyadda waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka soomaaliya si aan caqligeenna iyo cuyudeenna iyo hadafkeenna u mideenno kana shaqayno mustaqbalka ubadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dowladdan ay ku hooran tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee ay horey u lahaan jireen iyo buuxinta kaalintii soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka si taas loo horgeliyo soomaaliya waa inay noqoto dal nabada ku guulaysata midnimo kuna tallaabsata horumar sidaas darteed midnimo wadajir iyo cududeenna aan isu geyno ayaan kala gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha tartankaas cusub lama jaan qaadi karno haddii aynan u midoobin haddii ummaddayna ummadda soomaaliyeed aysan u midoobin awoodoodana aysan isu keenin si taas loo gaaro waxaan mar kale ugu baaqayaa amaan ku baaqayaa in wada hadallada soomaaliya iyo somalilan aan dardargelinno waxaan ku soconnaa muddo soddon sano ah hadda oo ummaddeena ummadda soomaaliyeed uu wakti badan ka lumay gaar ahaan dhalinyarada waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaajinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado la isxog waraysto la daaweeyo nabaradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ah ee somalilan oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay ummadda soomaaliyeed ma kala maaranto waxaan dhalinyarada leeyahay ayagaa iskale mustaqbalka waa inay bilaabaan dood cilmiyeedyo lagu falanqeynayo mustaqbalka soomaaliya ee qarnigan kow labaatanaadka ah ee aan ku jirno iyo sida aanu uga uga habsaannay caalamka intiisa kale maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa sharaftii qiimihii qabkii dadkii gobollada waqooyi ee calankii ka taagay beertii xorriyadda ee hargeysa iyo dowladdii iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed ay u keeneen inay noqoto madda jirta oo caalamka aanu ku leenahay sharaf waxaan u hambalyeenayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadaalkii iyo halgankii la soo maray ma doonayno inuu meel dhexe ku lumo dad badan ayaa u dhintay dad badan ayaa u lumiya hantidoodii dad badan yaa mustaqbalkoodii ku lumiyey inay soomaaliya ay midowdo maanta taariikhda noqonaysa waxa qof walba oo soomaaliyeed ha joogo waqooyi ama ha joogo koonfur ay ka qabtaan midnimada iyo wadajirka ummaddeenna waxaan hubaa in kala qaybsanaan inaysan siinaynin sharaf iyo dowladnimo iyo karaamo iyo horumar inaysan siinayn waxa kaliya aan ku gaari karno waxay tahay inaan ka gudubno qabiilka iyo qabyaaladda aana u shaqayno qarannimo aan u shaqayno taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo insha allah waxaana sugaynaa wiigaan wiigga xorriyadda oo nagu soo aadan bisha julaay koodeeda oo ah isutagii koonfurda waqooyi waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
hogolnimidowsinay haamolong ulgaay hoortila kahabayray jilaal huurshay hakaashayla kukaxasilaay lang horsidi inaka ombahaw hareedna kuwaraabaw lang saka geliyaane hadan maabunku teegnaynhaan hilaal institute of high quality education hay maininhaay hoob uneena ardayta baydow roogda aluunta haybiyaaso walbarashooda jeel xiseayaan u hamigaanana ka weyn axmed diini yacad inininku sheegay yeedo in er anhayne hadhowsen waraanebo hortiinkoydon hay maalin luqadaha biye sida englishka xisaabta carabiga lanwalbool isbaa ku hele caafimaadka majorkanka weyn sida nutrition iyo nursing iyo midwifery iyo public health hasha hilaal ma ahdo dheh weydiiyey maalinka muddo intee dhan maadadii baka barada ku hor oo maalin six month hadii miilaroog was meelaraay equipment meelaraay facility oo dhammaystiran oo qofka caawiyo kortahayn six to seven month qofka mayb waa machada seedo koro xitaa meelaraay jaamacadda muguduba koro
waayahay dhegeystayaal weli waliba ku guda jirnay khudbadooyinkii mas-uuliyiinta iyo xalay iyo kujeediyana lix iyo labaatanka juun oo siwiinan kuwiinaya gudaha dalka soomaaliya dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan alkhayri oo usiina maalmoonba rooga deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusmareeb iyo waliba usiina khudbado shaaduusan jeediyay shacabka ku nool magaalada dhuusmareeb waxaana se inta badan iyana ku qayb galeen munaasabada la kuwiinaya lix iyo labaatanka juun waliba ra-iisul wasaare xasan alkhayri usa inta badan deegaanadaasi usan rooga wada hadal dhinig iyo maamulka galmudug iyo kala dowladda dhexe
inaan ka xoroobnay gumaydii markii ugu horreysay konton iyo sagaal sano ka hor waxay kala gurinayaan siduu yahay ayagna kaana sii kaana saa waa maalintii abaan cali fiiriye uu yidhi maanta waa daraartay dhibaataduna daysee dhulku noo iftiimee maanta waa daraartan gobonnimada dhalinee calankii dhidibnee calanyo waa dhicin calanyo ha dheerin weligaa dhigno waa maalintii uu bilowday macnaha taariikhda calanka soomaaliyeed uu ku fadhiyo waa maalintii coratay hashii maandeer oo ay weliba mataanaysay gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed oo halka fadhiya oo dhallinyarada ah oo qof waliba uu calanka haysto waxaan xasbisinaynaa in calankaas lagu soo bixiyey dhiig badan in loo soo maray dhib badan in lagu keenay in gumaysi dalkan laga soo xoreeyo in dhallinyaro idinka idinla mid ah ay intay gumaysigii dalkooda ka xoreeyeen taagteen calankaas weliba ay u dabaaldegeen annaga nagu soo wareejiye idinkana waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan difaacayaasha calankaas waa tii la yidhi calankeena iftiimay xisigtaa ku astaysan ilaahay ina siiyey isagaa ku amaanay waa maalintii sida dhabta ahaa loo ciiday waa kiina dhaxalsiiyey xornimo waa kiina dhaxalsiiyey dowladnimo waa kiina dhaxalsiiyey nabad iyo midnimo waa kiina dhaxalsiiyey inaan dunida ka mid nahay waa sumadda lagu garto dadka soomaaliyeed ee aan calanka isaga ku mididno caawa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu jannada ka waraabiyo una mahad celinaynaa qof walba oo dhiiggiisa ku soo bixisay calanka caawa waxaan isxasuusinaynaa inaan annaguna soo qadinno nafteenna iyo dhiiggeenna halkan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ama aan xasuusanno allah u naxariistay axmed guri xaaji faarax omar سيد محمد عبد الله حسن شيخ بشير شيخ حسن برطمان حاوى عثمان حاوى تاكو لازم يقولوه في عيني رقم maxamuud xarbi iyo dhammaan saddex iyo tobankii dhalinyaro ee swayeel waxaa kaloo jira dad badan oo soomaaliyeed oo ah heesayaal aan loo heesin oo dhaliyey midnimada soomaaliyeed iyagana waan u mahad celinaynaa allah u naxariistee bare axmed nuur yuusuf waa isagii lahaa calankeena suuban oo samada way koob maalintii la suray sidaan u doonayiyo sama ku gaarnayo socdi baa tahay ee waa inaan u sara kacnaa salaanta la hor tagnaa markii la saaraba u sacabtunnaa u sacabtunnaa qaar baa noo dhaliyey calanka noo keenay gobonnimada noo dhiraangeliyey midhaha iyo heesaha innaga waxaa mas-uul noo kaga dhigay inaan ilaalinno taariikhdiisana aan ku wareejinno kuwa naga dambeeya xusuus wadareedkii dadka soomaaliyeed oo dhan oo ku suntan sanadkii lixdanka oo hadda laga joogo konton iyo sagaal sano waa sanadkii laga meerceliyey dadaal dheer oo dad usoo dhigtoodeen su-aashu waxa ay tahay marka konton iyo sagaal sano kadib xaggee baan joognaa bulshada soomaaliyeed ee maanta nool waxaa lagu qiyaasaa in boqolkiiba toddobaatan ay da-doodu ka yar tahay soddon jir waxaa kaloo iyadoo isku jaan go-an caawa soddon sano oo aan dowlad ahayn iyo ku dhowaad soddon ama sagaal iyo labaatan sano oo galalaase iyo soo kabasho isugu jirta waa taariikhdeenna qoran konton iyo sagaal sano kadib xaggee baan taaganahay haddaba qof waliba oo soomaaliyeed waa inuu milicsado lixdankii iyo konton iyo sagaalkii sano oo ka dambeysay waa inaan isweydiino maxaa suurto geliyey sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo lixdankii in wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo naga aqoon yar oo naga xoog yar oo naga xoolo yar inay ku dhiiradaan iskana xoreeyaan duweyn dooda caawa waxa ay tahay baahida loo qabo in xorriyadda laga sii shaqeeyo baahida loo qabo in la suurtogeliyo in dadka soomaaliyeed ay ka sii shaqeeyaan midnimadooda inay isku tashadaan oo isku tolnaadaan waxba iskama bedel doodu waxay tahay lixdankii waxaa isu yimid gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed waxaa naga lumay wixii naloo dhiibay macnaheedu waxay tahay shaqadii ay soo qabteen dhallinyaradii dhalisay xorriyadda oo isu keenay gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed caawa konton iyo sagaal sano kadib waa ay taagan tahay waa isbeddel weyn oo aanan caawa ku sharxi karin allah u naxariista sibcada aanan u sharxi karin xaaji aadan fallo oo aanan u sharxi karin cabdi bulle aanan u sharxi karin cabdullaahi qarshe iyo soomaalidii lixdankii ku soo dhididay inay xorriyadda dhaliso waa su-aal dhib ah oo qof walboo soomaaliyeed ay tahay inay xanuujiso halka deegaanadii waqooyi ay tabasho siyaasadeed ku maqan yihiin qaybtii koonfureedna waxay sanado badan la daalaadacisay dibu yegleelidda qarannimadii dib u dhalin lahayd midnimada haddii sanadku markuu ahaa lixdankii ay soomaalida gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed haddii ay gacmaha isqabsadeen dhaliyeen xorriyad oo ay intay isu yimaadeen ay yidhaahdeen soomaaliday sooda soo soo isku tiirsada taageera haddii ay waktigaas yidhaahdeen maxaa caawa annaga naga gudboon raggee iyo dumarka halkan fadhiya su-aashu waxay tahay caawa maxaa naga gudboon marka hore waxaan leenahay walaalaheenna waqooyi waxaan ka mahad celinaynaa safarkii ku salaysnaa qarannimada iyo dhiiranaanta ee dhalisay midnimadaas ay ku keeneen calanka waxaan ka garaabaynaa wax walba oo tabasho ah waxaana leenahay waxaan diyaar u nahay inaan soo celinno gacantii aad keenteen mid la mid ah ama ka weyn
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa ka meera barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaray waana siin darasiya khayraya ana Abdirashiid Ahmed Ibrahim Abdirashirash Kaboy inta barnaamijkan barnaamij lama dareedan kulamaana dhegeystayaal waliba siin gutaba sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh heesti maanta maanta
I'm gonna